بsم الlh الرحmن الرaحيم الحمdu للh رb العاalمين وsلى الlه وsلم عlى نبيinا محمد وآlihi وصaحبه أجمعين الcلم نوعاn شhخصي وهو mا وضca لشhيء بعyنh lا يتناول غyرh ka زaيد وفاطمة ومkة وshدقم وqرن inta waxaan ka gelaynaa macaariftii midoodii labaad ma damaairtian ka soo baxnay marka calam baan ka gelaynaa markaasuu ku yihi calamki nawcaani shaksiyun mid gaar oo shaksi gaar uu leeyahay yani shaksigaas hadda waxaa lagala jeedaa yani asalkiisi insaan waa laakiin insaan keligiis uu calamku gaar yahay maaha shay gaar ah yaa loo jeedaa wahwa maa wudica wax loo dejiyaa la yihahdaa lishayin loo dejiye bicaynihi asiga cayn ahaantiisa shay loo dejiyey laa yatanaawalu hayrahu waxaan asiga ahaynne aan aan keenaynin oo aan gaaraynin hadda fiiri haddii muxamed la yirahdo asalkii waxaa loo dejiyey magacan inuu asiga gaar u yeeshto ma diidayso nin kaleo muxamed la yirahdo inuu la kulmo laakiin markii la dejinay waxaa loogu talagalay an yatamayaza bi hada اlismi can gayrihi min albashar muxamed saas waay cali khaalid maxamed geedi waa waa wa waxaad rabteed dheh marka calam waxaa la yidhaahdaa maa yadulu calaa musamaahu bilaa qeydin ama bilaa waasita midka waxa lagu magacaabay toos u tusinayo asoon ishaare iyo mawsuul iyo midna aan la soconin musanifkana wuxuu kugu tacriifiyey maa wadica lishayin bicaynihi laa yatanaawalu gayrahu waxaan asiga ahayn aanan gaaraynin ka zaydin w faaطima w maka w shadqamin wa qarnin zayd waaba nin magaciisa faatimana gabar magaceeda maka waa dhul magaceed magaaladii maka ahayd shadqamin waa riti magaciis qarnin qabiilo magaceeda waa marka waxaa lagu leeay isimka calamka wuxuu kugu tanawuciyey waxa lagu magacaabayo ha noqdeeno wax oo bani aadama jamaadaad ha noqdeeno xayawaanaad bahaa'im ha noqdo waxa weeyaan ninka geela jiro boqolka halaadoo geela iskale mid kasta magac goonay u leedahay ariga waa sidaas oo kale beerihii magacay kalile bal beerta qeyb qeybay u kala baxdaa qeyb kasta magacay ninka beeraydeeda u leedahay wahaakada ajhizada guriga lagu dhaqmo mid kasta magac uu leeyahay wahaakada marka calam waxaa la yidhaahdaa maa yadulu calaa musamaahu bilaa qeydin oo sawaaun kaana لإنسان ذkr kزaيد أو أنhى kفاطمة أو لبلد kمkة أو لxيوان kشhdqمn أو لqبيل wيس الqرن kaas wxaa لa yihahda cلم الشhخص oo qofaa gooni u leh ama qofkaas cqli halhaada misan lhanin io w جiنسiyuna u qeybsamaa whw جiنsigii maa wdca wixii loo dejiya la yihahda لجiنسi loo dejiya min الأجناaسi ka usaamةa للأسد w thucaalata lithaclab wa thu'aalata lidhi'bi iyo wixii la hal awaay iyo wa uma ceryatin lilcaqrabi ismuljinsi inta calamuljinsi dhe calamuljinsi waxaa la yidhaahdaa nakiradu macnaha kala mid yahay siduu hadda noo keeni doono tacaamulka lafdiga ane macrifaduu kala mid yahay ismuljinsigan waxaa weyaan awalan wuruudkiisa wax aada u yar waay oo hadda calamu shaksi lama barbardhigi kara waa mid midda kale fahmigiisa xataa ninka mubtadia uu ku culus yahay marka waxaa kugu tilmaamay maa wadica wixii loo dejiyey lijinsin min alajnaasi ka usaamata oo kale lilasadi asadkia usaama lagu magacaaba wa thucaala a lagu magacaaba lithaclab waa waxaa weya duwacadi wadu'aala oo lidibiyeygi lagu magacaabo wa uma ceryatina lilcaqrabi maxaan ku yidhaahdaa dabaqa dibqalooca la yidhahda ama haraan dadkii sidayba yidhaahdaan markaasuu wuxuu ku yidhi wahwa calamuljinsigii noogu dambeeyey fi lmacnaa xagga macnaha ka nakira buu lamid yahay liannahu shaayicun wuxuu ku faafsan yahay fii jinsihi fataquulu waxaad leedahay likuli asadin asad kulligiis ra-aytahu aada aragto haadaa usaamatu weeyaan muqbilan xaalu yahay mid soo qaabilay marka calamuljinsi calamuljinsi min xaythu lmacnaa waa nakiro oo waxaa weyaan hadda usaama haddaa tiraahda libaax kastaa magac looga dhigi karaa oo macnaha u yahay naanays ko waa mid midna waxaa weeyaan tacaamulkiisa oo lafdi ahaan hadda usaamatu maa laa yansarifa laga dhigaa calamnimo iyo waxaa laleeyahay taaniih lafdi oo haystaa sidii isimka macrifada muqbilan xaal looga keenay xaalana waa looga keenaa marka ismuljinsigow calamuljinsigow maxaad nakirada dhaantaa waxaa lagu leeyahay calamuljinsi haddaad aragtid xayawaankaas markii laga sheekaynayo libaax haddii laga sheekaynayo suurada dihnigaada aad ku soo xaadirinaysid suuradaas aa la yihahdaa usaama fiiri ilaahay qaadirnimadiisa xataa xataa ninad aqoonin haddii laga sheekaynaa madaxa siduu ninkaas suuradiisa u fahmo madaxaadaad waxaad soo geshanaysaa ninkaas suuradiisa wala weligaad baa arkini hadda maroodi haddii halaga sheekey la yihahdo isla markii suuraddii maroodiga hortaad soo dhiganay markaas kadgida sheekada ku dabaqay marka waxaa la leeyahay suuradaas dihniga ku jirto yaa oo oo likulli asadka tarjumayso yaa waxaa lagu magacaaba usaama iyo thucaale iyo wixii lamid ah ko hadduu kaa hor yimaado mid kastoo ayaga kamid eena magacan gooni laakiin libaax kaa maqan suuradiisana madaxa ay kugu jirin usaama lama yidhaahdo saas soo dhoweyn weeyaan wa huwa fi lmacnaa ka nakirow lamid yahay liannahu calamu ljinsigii shaa'icun fii jinsihi fataquulu likuli asadin ra'aytahu haadaa usaamatu weeyaan muqbilan aada leedahay wayanqasimu alcalamu ayda calamkii hadda kaas qeyb waay marna wuxuu u qeybsamaa calam shaksi iyo calam jinsi marna wuxuu u qeybsamaa ila smin wa kunyatin wa laqabin faalismu kamaa mathalna isimkii waa taan soo miithaalin ka zaydin wa usaama waay waalkunyatu waxaa la yidhaahdaa maa sudirat wax loogu hormariyey biabin aw ummin loogu hormariyey ka abi bakrin iyo wa ummi kalthuum iyo wa abi lxaarithi lilasad wa ummi ciryatin lilcaqrab kunyana waxaa la yihahda wixii ab i um sawaaءn kunyadii bani aadam ha lahaadaana ka abi bakrin oo dakar a ama untha ha lahaata ka umi karthuum ama xayawaan ha lahaada ka abilxaarith liasad abilxaarith ha loo yaqaana iyo uma ceryatin oo licaqrab ay u leedahay kunyaa la yidhaahdaa soomaalida kunya lafdi soomaaliya oo kunya u dhigma ma la haysto yacni aabbihii wiilkiisaa loogu magac daray adigaa canugaada ugu weyn badana in laisugu magac daraa la yidhahda wiilkaada weyn haddii khaalida abu khaalida lagu leeyahay marka waxaa weeyaan ugu magac darid waa kunya haddii la yidhaahdo oo magacii caruurtaado iyaad adiga isku magacaabaysaa marka ibnin iyo bintin iyo akhin iyo ukhtin kunyada magelay oo akhu fulaan iyo ibnu fulaan haddii la yihah magelay masamaya waa tafsiilaad oo badan laakiin asalka kunyada maa sudira biabin wa ummin wixii ab iyo um lagu hormariyaa la yidhahda oo haddii magaca abuu ay ugu horeyso kunyo waay kaas kunyaa la yidhaahdaa kow waa kan nabiga caleyh salaatu salaam abulqaasim baa la yidhaahdaa abu bakrin asidiiq cuthmaan ibni quxaafa cabdullaahi ibni cuthmaan ibni quxaafa abu bakra lagu magacaabaa wahaakada nin kastaba carabta bidaat xataa caaisha waxaad ogtihiin inay nabiga ay u tagto tirahdeen waxaan rabaa wiil aan isugu magac daro markaas walaashaa wiilkeeda ugu magac dar markaa uma cabdilaahi loo aqooni jira ayadoon wax dhalin waana fiican tahay qofkii inuu caruurtiisa iskugu magac daro way wanaagsan tahay waxyaalaha in la barta ay ku haboon tahay yaa abaa fulaan aa lagu leeyahay marka daba magacaada dhan waa la iska dhaafaa wiilkaadaa lagugu yeeraya walaqabu laqabna waxaa la yidhaahdaa maa ashcara wixii ogeysiiyo birifcati musamaahu ninka lagu magacaabay sarayntiisa ka zayni alcaabidiina waay cali ibni xusein waxaa weeyaan laqab waxaa la yidhaahdaa wixii qofka loo naanays waa af soomaaliga koofaarna dad baa yidhaahdo waxa weeyaan naanays waxay ogeysiinaysaa qofkaas sifo wanaagsan ou leeyahay oo loogugu magac daray walaqabu maa ashcara wixii ogeysiyaa lira birifcati musamaahu ninka lagu magacaabay sarayntiisa ka zayn alcaabidiin oo kale weeyaan zayn alcaabidiin kuwa ilaahay caabudo quraxdoodii fiira magacaadu qurax badan weeyaan waxay laqab u tahay cali bnu xusein ibni cali bni abi aalib zayn alcaabidiina loo yaqaanaa aw bidacatihi walaqabu maa ashcara birifcati musamaahu ama bidacatihi hoosayntiisa daca waxaa weeyaan bimacnaa damihi wa qubxihi xumaantii wixii ku tusiyo ka bada iyo wa anfi naaqa wa waxa weeyaan shaydaan iyo anfi naaqa iyo bada iyo wixii xumaan wixii oo loogu magac daraa la yihahda magac xun oo dhan yaa la yidhaahdaa marka waa badan yahay waxyaalaha magaca xun nina ximaar loogu magac daraa la yaqaana laqabkiisa waa ximaara lagu leeyahay fulaan alaswad ayaa loogu magac daraya waa laqab weeyaan wixii xumaan ku ogeysiiyo ama wanaag ku ogeysiiyo hadda fiiri alfaaruuq haddaad tirahdid waxa weeyaan waa laqab liannahu waxay ku tusinaysaa nin aada u wanaag badan oo xaqa iyo baatilka ay u kala cad yihiin waxaa la yidhaahdaa waxaa weeyaan laqab waay kan xunna waa sidaas oo kale oo anfunaaqaba nin loo bixiyey anfunaaqa wiil hooyo baa wiilkeeda dirato nin oo naaga badan qabay markaas aabbaha geeluu qalaye bal hilibka wax nooga keen marka hilibkii oo la qeybsaday uu tegey markaasaa layihi madaxaana hare habartaha iska maraqaysatee madaxaan hore ugu qaad madaxii uu soo jiiday asoo marka la wada sugayo hilib badan inuu keenaa la arkay asoo madaxa waqad markaasaa anfunaaqa loogu magac daray dadkii waa lagu cayn jiray baa layidhi nin shaacir ayaga kamid ahaa markaa intuu ka xanaaqay oo wuxuu yihi qowmun hum lanfu qowmun hum lanfu wagayruhum siwaahum waxay ahayd qowmun hum lanfu yacni qowm waxa weyaan ayaga ayaa yaa anfigii ah dadka ka soo harayne waa danab buu yidhi faman yusaawi bianfi naaqati danaba markuu ku dhamaystiray qoomna waa anfu naaqa dadka kalena dabadooday noqdeen buu yihi marka daba iyo af yaa fiican marka anfu naaqa ammaanay ba isu badashay marka anfu naaqa sidaas bata waxa weyaan waa xayawaankaas oo webiga iyo biyaha dhex jooga la yihahda bata marka in xayawaan lagugu magac daro wax fiican ma ah nin baa ximaar la yidhaahdaa waa lamid marka wida waida اجtamaca اlsmu wاllaqbu wajaba taأkhiiru اlaqbi fi اlafsax hadday kulmaan isim iyo laqb hadday kulmaan qofkii waxaa weya saddexdooda waa laisugu dari karaa haddii aad tidhaah abuu xafsin cumar bn khadaab alfaaruuq haddaad tidhaahda cumar bn khadaab waa magaci kunyadiisa abuu xafsin baa la yidhaahdaa laqabkiisana alfaaruuq intaba waa laisugu daray marka intooda haddii laisugu dara see loo tartiibinaya marka saanu kuu sheegaya wuxuu ku yiri waida اجtamaca اlsmu haduu kulma i wlaqbu wajaba taأkhiiru laqbi laqbki dib in loo dhigaa waajibe fi lafsaxi sida fasiixa ah naxwu qowlika jaaa zaydun baa yimid zayn اlcaabidiina ahaa fiiri hadda waxaa kulmay zayd oo magac iyo zayn اlcaabidiina oo laqabki ah marka waxaa wanaagsan buu ku yiri in la qabti dib loo mariyo lannahu ninkaad ammaanaysa horta inaad garatidaa haboon walidaalika jaaa zaydun albatatu aad leedahay kow wa yakuunu laqabu taabican lilismi bou noqdaa fi licraabi icraabta buu ka raacayaa oo icraabtiis wuu ku raacayaa ama waa laga bedelayaa ama waa lagu bayaaninayaa ilaa idaa kaana mufradayni inay laba mufrad yihiin maahine ayb laba mufrad ay yihiin maxay noqonaysaa fa yajibu idaafatu lismi isimka in loo idaafayaa waajib ila laqabi ka saciidu kursin waay saciid waa magaci kursinna waa qowsaar waay labadii baa kulmay markaan maxaa la samaynayaa asal waxay ahayd in lays raacsiiyo sida kuwa horo kale jaaa saciidun kurzun wa ra-aytu saciidan kurzan wa marartu bisaciidin kurzan in la yihah dadaa saas qabaan qolana waxay leeyihiin ma ahana waa laysku idaafeynaya basriyiinta ibnu maaligna walaa yudaafu smun lima bihi itixaad macnan wa awil muhiman idaa warad shay oo hal shay oo oo macnaha shaygii naftiisa looma idaafeeyo lianna almaqsuuda bisaciid wاlmaqsuud bاlkursi waa isla hal nin waaye shay oo hal shay loola jeed laba shay hal shay loola jeedo layskuma idaafay karaa in laysraacsiyay ahayd wa maca daalika midkan waxaa lagu awilaa baa layidhi kursinti yaa waxaa laleeyahay bimacnaa musama saciid almusamaa bikursin midka horo calamka ahaa bimacna almusamaa lagu alifayaa siday labadii isu bedelaan oo kale takaluf weyn baa ku jira xaqiiqatan ayib walaa tartiiba kala hormarin ma jirto beyna alkunyati walismi isimka iyo kunyada hadday kulmaan in la kala hormariyo waajib ma aha walaa beyna alkunyati walaqabi kunyada iyo laqabka hadday kulmaanne waa sidaas oo kale oo haddaad tiraahdid abuu xafsin cumar bnu khadaab kunyadii aada hormarisi isimkaad keentay ama cumar bn khadaab abuu xafsin dheh idi dib mari waa lamid haddii kunyadii ay kulmaan iyo laqabkine waxaad dhihi kartaa abuu bakrin cabdulaahi bni cuhmaan ama cabdulaahi bni cuhmaan abuu bakrin sidiiq saasaad dhihi kartaa wa yanqasimu alcalamu aydan calamkii wuxuu hadana u qeybsamaa ilaa mufradin wa murakabin mid mfrad iyo mid murakab i marna wxuu uqeybsamay calam shaksi calam jinsi marna wuxuu uqeybsamay kunya wasmin wa laqab marna wuxuu uqeybsamay ilaa mfradin wa murakabin mfrad iyo murakab faاlmfradu ka zaydin wa hindin wاlmurakabu ثalaaثaةu aqsaamin murakabkii waxaa weya sadex qeyb murakabu idaafiyu murakab oo labadii laysku idaafeeyey ka cabdilaahi wa cabdiraxmaan waay fiiri hadda murakab waa cabdi iyo raxmaan cabdina waa adoonkii araxmaanna waa allihii magaciisa labadii baa inti laysu geeya hal qof lagu magacaabay marka murakab idaafi waayo yudaafu alawal ila athaani haddii uu faacil yahay jaa cabdu araxmaani alale cabdiga faacil araxmaani mudaafu ilayh ra-aytu cabda araxmaani marartu bicabdi araxmaani marka kan horaa la icraaba kan dambana mudaafu ilayhi markaasaa waxaa lagu magacaa murakab idaafi ayib marka murakabun idaafi ka cabdilaahi wa cabdiraxmaan wa jamiici kuna kunyadoo dhanna waa lamid abuu bakrin abuu xafsin fiiri abuudi mudaaf bakrin mudaafu ilayh abuu mudaaf xafsin mudaafu ilayh abuu cabdilaahi saasoo dhan waa lawada mid midka labaad wa murakabun masjiyun murakabkii laysku dheehay waay ka baclabaka iyo waxadara mowta iyo wasiibaweyhi weeyaan waxa weeyaan fiiri bacla iyo baka bacla iyo baka xadara iyo mowtun mowtaa soo xaadiray siibaweyhi tufaaxi iyo caraftiisi yay kala ahayd waa laisku geeyey hal magacay isku noqdeen see laleeyahay markaan waxaa laleeyahay siibaweyhi wixii weyhi lagu khatima mabni waay jaaءa siibaweyhi faacil mabniyun calى kasri fi maxal faacil camaraweyhi waa lamid laakiin baclabaka kan horaa ayaa la craabay waxaad leedahay haadaa baclabaku wa ra-aytu baclabaka wa marartu bibaclabaki kan ho dambo ayaa craabta la saara waana maalaa yansarifan saaki ku soo marnay calamiya iyo tarkiibkaasaa keenay jaaa xadara mowtu w marartu bxadara mowti wa marartu bxadara mowta dheh wa ra-aytu xadara mowta saasaa laleeyahay mucrab weeyaan oo laakiin maalaa yansarif ah siibaweyhina waa laqab oo limaami lilimaami liimaami naxw wa murakabun isnaadiyun midka saddexaad waa murakab isnaadi ah murakab isnaadi jumlo waay oo ficil iyo faacil ka kooban ama mubtada iyo khabar ka kooban ka baraqa naxruhu wa shaaba qarnaaha iyo wixii lamid ah waa baraqa naxruhu yaa iftiimay dhuuntiisaa iftiintay washaaba qarnaaha labadeeda labadeeda gees saacin rowday tintii waay ninbaaba baaraqa naxru dhuuntuu ka iftiimi jiray magaciisa inta layska iloobaaba baraqa naxruhu loo bixiyey marka maxaad leedahay jaaa baraqa naxruhu wa ra-aytu baraqa naxrahu naxruhu dheh wa marartu birabbi baraqa naxruhu marka maxaa la icraaba xikaayo wax la yidhaahdo haddaad tiraahdid wa marartu bibaraqa naxruhu majruur bilbaawi calaamatu jarihi kasratu muqadaratu manaca min duhuuriha xikaayat اlxaal liannahu jumladii oo ficili faacile baraqa ficil maadi naxruhu faacil bay ahayd ficilii faacilkii isku qabsanaa magac dad looga dhigay shaaba qarnaaha qofaa magac loogaga dhigay marka shaaba qarnaaha faacil marfuuc calaamatu rafci dama muqadara manaca min duhuuriha xikaayat lxaal unbaa la iska leeyahay taas weeyaan marka calamka intaasuu u qeybsamaa waa fawaa'id koo kooban badanaa waxa weyaan abwaabta musanifka qaarkeed waxaw istiqsaa buu ku sameeyey wax yaroo lagu soo dheerayn karo maba jiraanbo intaas unbaa calamkiya iyo axkaam u ah wallahu aclam salى اllahu waslama calى nabiyina mxamed w aalihi wa saxbihi ajmaciin